labadii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada melbourne ee dalka australia waxaa ka socday mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo sharci cusub oo awood dheeraad ah siinaya madaxa gobolka victoria inuu markaasi uu ku maamulo taasi oo dibadbaxayaashu ay diidan yihiin warbixin arrintan ku saabsan waxaa australia nooga soo diray waryaheena ibraahim cumar baafo
waa mudaaharaad sii xoogaystay maanta iyadoo dibadbaxayaashu ay diidan yihiin sharci cusub oo uu hordhigay baarlamanka gobolka premier daniel andrews maxamed xasan garabey waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha ka qayb galay isu soo baxan saa u sheegtay labada isbuuc hadda lasoo dhaafay magaaladan victoria iyo gobolka victoria waxaa ka jiray mudaharaad mudaharaadka hadda aad soo xoogeystay labada isbuuc lasoo dhaafay wuxuuna ku saabsan yahay sharci cusub oo rabo gobolka mayarka gobolka inuu ku mariyo labada baarlamaan kaas oo ah in uu awooddii madaxa caafimaadka kula wareego isaga yaa awooddaas caafimaadka haya hadda maxayse tahay sababta keentay inuu isaga uu isku wareejiyo awoodaha gobolka waxaa awooddaas hadda gacanta ku hayo the health the chief of health oo ah madaxa caafimaadka gobolka labadaas nin waxay isku dhaceen bil ka hor waxaana laga yaabaa taas ayaa keentay sharcigan cusub uu ku bedelayo awooddaas uu lahaa madaxa caafimaadka isagana isku wareejinayo awooddaas sharcigan ayaa la sheegay inuu awood u siin karo inuu gobolka markuu doono uu bandow ku soo rogi karo amba xayiraad uu saari karo
victoria nehow saa u og tahay waxay soo martay the longest adduunka lockdownki ugu dheeraa oo adduunka ka dhacaya soo martay gobolkan taasoo ay dad badan kasoo horjeesteen xiritaankaas iyo xayiraadkaas la mariyey uu haddana uu sii rabo madaxaas gobolka inuu awooddii caafimaadka madaxa caafimaadka ku heystay oo uu ku shaacin karo ina lockdown la geri karo marka laga bixi karo restrictionkaas dhan waxay ka imaaneysay madaxa caafimaadka marka awooddaas buu rabaa inuu gobortooraha la wareego victoria sharcigan waxaa soo jeediyey xisbiga shaqaalaha ee talada haya inkastoo xisbiyo kale oo mucaarada gobolka ay ka jiraan haddana xisbiga shaqaalaha waxa uu ku guulaystay sharcigan inuu soo mariyo golaha baarlamanka ee aqalka hoose waxaana uu hadda hor yaalaa aqalka sare si loo ansixiyo sharcigan waxaa soo saaray waada labor party oo uu ka tirsan yahay gobortooraha gobolka kaas oo ay ay mariyeen baarlamaanka hoose welina waxay laayihiin enough numbers ay ku baasgareeyaan marka waxay noqonaysaa in ay la kaashadaan dad independent ah aan ka tirsaneyn labada baari oo ugu waaweyn gobolka oo liberal iyo laborka ah markaas ayay maaragtay waxay noqonaysaa inay dad soo jiitaan ay maaragtay ay ku baasgareeyaan sharcigaas sharcigan waxaa la sheegay in ay dadku ku diidan yihiin inuu u horseedi karo kelitalinimo balse soomaalida halkan ku dhaqan qaarkood mudaaharaadka ka qayb galaya waxaa iyagu u daran ganaaxyada lacagaha tirada badan ee sharcigan uu wato iyo weliba in qofka xarig uu mutaysan karo haddii uu jebiyo shuruucda cudurka covid sagaal iyo toban ee sharcigan uu xambaarsan yahay dadka waxaas ka soo horjeedaan waxay ku leeyihiin ma rabno inaan noqono dictatorship ma rabno inaan noqono wadamo waxaan ka jirta camal oo hal qof un power ka heesto marka niyo anaku the only thing soomaalida meesha joogto waxa aan u aragnaa dhibka ka imaan karo waxaa waaye not awoodda hadduu la wareego iyo in kale annaga taas dhib naguma aha laakiinse waxaa waaye samada xukumada xukunka ku imaan karo oo ah in qofka la xiri karo just hadduun aan maaragtay aan uusan ka xiranin hadduunan aan hadduu covidka ku dhaco oo gurigiis joogi waayo oo banaanka laga helo haddii la xiraayo waxyaalahaas waxa la mid ah sagaashan kun oo qofka lagu xukumo sagaashan kun waa waa waa lacag aad u tiro badan waayo lacag la heli kara maaha toban sana camal dadku u shaqeeyaan sagaashan kun marka waxyaalahaas waa waxyaalaha dadka dhibka special dadkeena dhibka ku noqon karo annagana dhibka u aragnaa gobolkan ayaa xalay si buuxda xayiraadaha looga qaaday iyadoo cudurka dadka uu soo ridanayana maalintii uu ka badan yahay kun qof ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia